alxamdu lilaah rab اlcaalamiin slى اllah wslm clى nabiyina mxamedi wclى alih wsaxbih wslm wbacdu qaala muslimu raximah اllah kitaabu طibi waa kitaabkii caafimaadka caafimaadka culammadu waxay dhahaan laba qaybood weeyaan xifdu الصxa almawjuuda wa radd الصxati almafquuda caafimaad jooga qofku inuu ilaalsado ama caafimaad tegay inuu soo ceshado labadaas qaybood weeyaan xifdu الصxa almawjuuda waa wiqaayada qofku inuu iska ilaaliyo waxyaalaha caafimaadka uu haysto dhaawici kara ha noqdeen wax la cabo wax la cuno wax la maqlo wax la arko wax la uriyo wax la dhedhemiyo wax la taabto wax allaale wixii caafimaadka jooga khatar geli kara inuu ka fogaado weeyaan qaybta koobaad ee caafimaadka oo ah xifdu sixa ama alwiqaayo waa waxay dhahaan carabtu alwiqaayatu khayru min alcilaaj caafimaadkii tegay soo celintiisana waa qaybta labaad asbaabaha lagu soo celinayo way kala duwan yihiin wuxuu u qaybsamaa markaas dibi sharci iyo dibi bashari dibi sharci waa waxa uu waxyigu sheegay oo kitaabka ilaahay ku yaalla ama axaadiista nebiga ku yaalla oo ah waxyaalaha caafimaad laga goobo kaas waxaa la yidhaahdaa dibi ilaah isaga markaa waa yaqiin ee tajaarub kuma dhisna waa waxyi kitaabka ilaahay wuxuu ku yaalla ama sunnada nebiga saxiixa ku yaalla waa yaqiin laakiin dibiga ilaahiga ah isagoo xagga asbaabta yaqiini ah ayaa waxaa la socotaa waxa la yidhaahdo quwatulyaqiin qofka raba inuu isku daaweeyo yaqiin badan inuu leeyahay oo kalsooni badan ay ku jirto inuu waxaas ku caafimaadayo haddii yaqiintaas la helo iraadada rabbina la helo waa ku caafimaadayo hadduu isticmaalo dibiga ilaahiga ah marmar waxaa dhacdo dadka yacnii iyagoo dibiga ilaahiga isticmaala oo maalan wixii sharcigu sheega isticmaala inayna ku caafimaadin khalal baa jira marka oo ku saabsan yaqiinta amase iraada rabbaaniyaa jirta qabla kulli shayin wa bacda kulli shayin wax walba waxay ukhudoocayaen iraadada ilaahay qofkan waxaa dhici karta jamiicu alasbaab ee lagu caafimaado inay mutawafar u noqoto maalan laakiin allah ma araada inuu qofkaas caafimaado dibiga basharigaah waa wax ku dhisan tajaarub iyo baxhi mujtamac kasta ama ummad kastaana waxay leedahay tajaarubteeda iyo baxdigeeda iyo caafimaadkeeday leedahay marka isagu wuu tadawuraa laakiin dembiga ilaahiga ma tadawuro labadaas qaybood weeyaan marka ibiga ibi ilaahi iyo ibi bashari waxaa kaloo jira waxaa la yidhaahdo ibi qalbi iyo ibi jismi ibiga qalbiga waa waxyaalaha qalbiga ku dhaca oo laga daaweeyo ama ha noqdeen amraad shubuhaat ama amraad ashahawaat ha noqdeen waxyaala qalbiga bini aadamka ku dhaco dhibaato u geysta waayo ama wasaawista qofka ku dhacda awhaamta ku dhacda amraadda nafsiga ku dhacda midaas marka waxaa la gaar ah daaweynteeda ibulilaah basharka waxba kama keeni karaa waxaa lagu leeyahy daawo dhimiraa jirta iyo kullu mujarad yacni taskiin waaye ama xoogaa qaboojin waaye laakiin daawo ma aha dhab ah ibiga qalbiga ah waxaa la khaasa daaweyntiisa ibulilaahi ibi bashari waxba kama galo waxna kama daaweeyo culummadii horena way ku dadaali jireen ibiga juhdi badan baana waa geli jireen waana ku dayi jireen in ay waxna ka bartaan شharcigana ay yaqaaniin طibigana ay wax ka yaqaaniin sidaa daraaddeed shaafici wuxuu dhihi jiray cilmu cilmaan cilmu الdiin liلأdyaan wa cilmu الطibi liلأbdaan waxaa dhan wuxuu ka soo qaaday marka labadaas nooc inay jiraan cilmu الطibi iyo cilmu الdiin marka aqoon badan u lahaa shaafici isagoo faqiih ah oo culumta sharciga aad iyo aad ugu dheereeya ayuu aqoon badan u lahay caafimaad nin masri ahoo takhtar ah markuu uu shaafici yimid masar iyo wuxuu yidhi waxaan la mudaakareeyey طibiga marka waxaan arku yidhi inuu takhtarba yahay intuunan ahayn yani faqiih ama caalim sharci ah inuuba takhtar yahay طibiga bashariga ah kashfigiisa hadda zamankan adawaadka kashfiga aaday u sarama ha noqoto raajito ha noqoto shaybaar ha noqoto kombyuutar ha noqoto skan kashfigiisu waa sarreeyaa aad buu wax u kashfina baynamaa dadka hadda طibiga ee shacbiga ka shaqeeya aynan kashfi fiican lahayn cudurka ogaantiisuna waa nisfulcilaaj laakiin maca daalika horumarka uu ka gaaray kashfiga amraadda daaweynteeda kama gaarin hadaa xaqiiqo taagan waay qofkan cudurkaasuu qabaa cudurkaasuu qabaa cudurkaasuu qabaa cudurkaasuu qabaa daawadiisu maxay tahay kaniinigan qaado sharobadan qaado arbadahan qaado hal qof maanan maqlin mana u malaynayo inay jirto oo aidis erbada uga daawoobay ama sharoobo uga daawoobay ama saradaan uga daawoobay erbad ama kaniini ama sharoobo fi alcaalami algarbi waalcaalam athaalith hal qof maana maqal oo intaa erbada lagu duray saradaan laga daaweeyey ama sharoobooyin la siiyey ama kaniiniya la siiyey ama la qalay ama cad laga gooyey adhacta ayaan in uu xoogaa roonaado laakiin maa samicna hal qof oo ku daawoobay ama aidis erbada uga daawoobay baynamaa la heli karo dibiga shacbiga dad uga daawoobay oo sixo taama ku helay ay jiraan waxaa jira marka mushkilad ah caalamulgarbi waxay ka beec mushtaraan caafimaadka caalam haalid waxaa dhici karta marka inaysan doonaynba wax tadawura in laga gaaro isdaaweynta saasaa ka asalama lacagay ku haystaan dhaqaalay ku haystaan kaniiniyaalka iyo arbadaha iyo sharoobooyinka in wax iska bedelaan ma ogola waardiyay ka hayaan waxaa dhici karta qofkii daawo dhab ah soo saara oo cudurrada musminaadka ah ku saabsan inay dilaan gobolka taqabusa waana arrin la ogyahay aan laga ogyahay adduunyada caafimaadka laga soo barto ama namadkooda ku socdaa wuxuu ku salaysan yahay uun takhaatiirta ay soo saaraan ama kulliyadaha caafimaadka oo iyagu ay dadka wax ka baran ama namadkooda wax ku bartaa waxyaalahaas iyagu ay yaqaaniin inay takhaatiirta ka soo dhaadhiciyaan takhtarkii marka muslimka ahaa kulliyadaha noocaasa ka soo baxa ama kulliya habkooda ku shaqeeya ka soo baxa iska dhaaf طibbi bashari ah oo aan ahayn طibbiga qarbiga ah xataa kii ilaahiga ah una soo jeedo ma aragteen hal takhtar oo muslin ah oo ciyaada ay u furan tahay oo qof u tago oo dhahayo xabo sawda isticmaal ama malab isticmaal ama qoslilhindi isticmaal ama qur-aan isku akri ama istoob yaa arka طibbiga yaqiiniga ah oo ilaahiga ah xataa ka sii jeedaan waana muslimiin takhaatiiraan nahay leey waxaana dhici karta intaas in ka badan inayba dagaal ku hayaan war soo muslim ma ihi maa dibiga ilaahiga dadka ku faafisid maa bartid maa tatwiirisid maa dadka u sifaydid maya maya maya warqad iyo qalinu haysa xoogaa sharabooyin ah xooga kaniini ah xoogaa erbada ah wax ka badan ma hayo waana ayaan darada adduunyada muslimka ah haysata oo ah wax walba in fasahaad la geliyey wax walba in la khariday iqtisaad caafimaad siyaaso ziraaco kullu shay in la takhriibiyey inay wax iska bedelaan oo wanaagsanaadaanna lama rabo ninkan takhtarka waa marka kulliyad caafimaad ka soo baxay ama waddan gudihiis muslin ah ama qarbi namadkaasuu ku shaqayn isagoo muslin ah oo masaajidka dhex taagan aan waxaa laga kari la'yahay war dibiga ilaahiga ah oo yaqiiniga ah ku baahi dadka uma soo jeedo lama barin dibiga marka uu xambaarsan yahay wuxuu isugu jiraa macluumaad sax ah iyo awhaam qarbigu uu soo shubay awhaamtuna badan wax aan takhtarnimo calaaqalo lahaynaa dhici karta inuu sheego ama uu aaminsan yahay muddo dheer waxaa jirtay hilibka iyo baruurta iyo subaqyada koostarolay dhalaan say la yeelaa saliid caddeed ahnaal ka gato annaga hadday waxay leeyihiin boqol sana lagu soo mooday fikraddaas waana khuraafo had iyagiya dhahay khuraafay ahayd waxaa laga helay dhaheen saliidihii inay noo gadmeen saliidihii markay koostarool dhaleen daawooyin koostaroolka lagu baabi'iyo in warshado loo furtay oo malaayiin shaqaale ah ay mushaar ka heleen kadibna markii qalabka lagu baaro koostaroolka lasoo helo in daaweyntiisa misana kharash kale uu galo oo warshado sameeyo daawooyin shaqaalo badan oo malaayiina ay shaqo ka helaan waxaana abuura markii horeba saliid cadday hadda waxay leeyihiin marka mushtaqaadka xayawaaniga ah hilbaha iyo subagyada iyo baruurada maba laga qaadi karo koostaro hadda ayaga leeyihin laakiin boqol sana inugu feeri daareen marka dadka kuliyadaha caafimaadka dhigta waxaa la habboon ee dhallinyaraha bal dibiga yacni sharciga xoogaa inay wax ka fahmaan oo juhdi badan ay geliyaan si xoogaa looga fududaado kaniini iyo cirbad yani iyo sharood wallah mustacaan قال حدثنا مسلم قال مسلم حدثنا محمد بن أبي عمر المكي محمد بن يحيى بن أبي عمر المكي قال حدثنا عبد العزيز الدراوردي محمد عبد العزيز بن محمد بن عبيد الدراوردي من الثامنة عن يزيد وهو ابن عبد الله بن أسامة من الهاد من الخامسة عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان إذا اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو هاي مركي وحنون صدر رسولك رقاه جبريل إن أكتفايي جبريل فقال بسم الله أيان كتفايا يبريك يعني يبرئك ولا تسيلي وناك عافي ماذنا يا يعني. ومن كل داء يشفيك وهناك عافنا يا عذر كست ومن شر حاسد إذا حسد حاسد شرتي سنوك عافي ماذنا يا إذا حسد مركي حسده oo intuu xasad galo mushkilo ay kaaga imaato wa shari kulli dii caynin iyo mid kasta oo ille shartiisa yani isha musiibta musiibadeeda way ayib jibriil baa nabiga ku tufay xadiidka waxaana noo imaan doona dhahaya dadka jannada xisaab la-aanta la gelinayo waa dadka laga helo sifado sifadahaasna waxaa ka mid ah laa yarquuna walaa yastarquuna wacalaa rabbihim yatawakaluun iyagoo aan wax ku tufinin in lagu tufana aan dalbin ee rabbigooda tala saartay xadiidkaas marka iyo ruqyatu jibriil sala is waafaqjinaya annawowi wuxuu leeyahy raximahu llah waxaa la isku waafajinayaa laa yarquuna walaa yastarquuna waxaa lagu fasirahayaa ruqyada baatilka ah oo ah alfaad kufriga mid ay ku jirto ama majhuul ah macaanideeda aan la garanayn kuwaasaa lagu fasiraa buu leeyahay laa yarquuna yacni wax khalad ah ku tufi maayo walaa yastarquuna wax khalad ah in lagu tufina dalbi maayo saasuu leeyahy marka amaa laakiin ruqyada sharciga ahu waa jaa-is waa sabab caafimaad lagu goobo qolo kale waxay dhaheen mas'alada waxa weeyaan fadli iyo wax u laabanaya waaye yacni wanaag oo in uuna qofku ruqyo samayn ruqyana aan loo samaynin ayaa ka fadli badan in ruqyo loo sameeyo marka waxaa loo jamcinayaa ruqyadu waa jaais laakiin waxaa ka fadli badan in uu ilaahay tala saarto wax ruqyaana uuna dalbin qofna uuna qof ku tufin qowlka saddexaad waxaa iskale shaykhulislaam ibnu taymiya ibnuqayim isaga aanad mooda inuu wajiih yahay waxay leeyihiin laa yarquuna lafdiga ah غayru maxfuud waayo غayru saxiix waayo ninkan ruqyada samaynaya ixsaanuu samaynaya wax khalada oo uu ku muto in manaasishiisu ay hoos u degaan muuna samayn laakiin walaa yastarquuna qofka ruqyada dalbaaya oogaa walbahaara ku jiray dhaheen walbahaarkaasuna wuxuu khilaafsan yahay tawakulka qiimaha badan oo fadliga badan marka jibriil waxa uu sameeyeyna waa ruqya ee istirqaa ma ah nebigana kama uusan dalbin jibriil istirqaa ee isaga ku tabarucay oo ku tufay marka ruqyada mushkila ma lah laakiin istirqaagaa mushkila leh oo ah ma jirin yani laa yarquuna yacnii mushkila ma laha oo qofku qof inuu ku tufo wax ka ratib maayo mushkila ma jiraan waana jaa'is waana sharci walaa yastarquuna naqsi baa ku jira qofka ruqyada dalbaya xoogaa yani qof miisaankiisii tawakulku uu hoos usoo dhaco waayo marka xadiiska kulmiyey laa yarquuna walaa yastarquuna waxay leeyihiin lafdiga laa yarquuna khalad ah ayru saxiix waayo shay saxahu qofkaas uu sameeyey ruqyada samaynaya mana dhici karto miisaankiisa tawakulku inuu hoos u dhigo marka lafdigaas hayr saxiix waayo maxaa saxiixa laa yastarquuna ayib laa yastarquuna marka xoogaa waxaa ku jira dacfu tawakulay leeyihin laakiin qofku inuu isagu ibtidaa'an qof kale ku tufo mushkilo ma laha waa qof mutabarica laakiin waxaa xoogaa wax ku jiraan inuu yidhahdo igu tufa wax igu akhriya kale igu tufa saddexdaas dariiqo ay ku jamciyeen marka ruqyatu jibriil iyo xadiidka madxinayey tawakulka oo daminayey alruqyatu walistirqaa ayib قال حدثنا بشر بن هلال أبو محمد النمير الصواف قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان العنبري من الثامنة قال حدثنا عبد العزيز بن الصهيب البناني من الرابعة عن أبي نضرة المنذر بن مالك بن قطاعة العوقي من الثالثة عن أبي سعيد أن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم نبي يمد فقال يا محمد اشتكيت محن ستي قال نعم قال بسم الله أرقيك waxaan kugu tufahayaa magaca allah wa min kulli shayin yu'diika wax kasta oo ku dhibahayana isagaan kaaga tufahayaa min shari kulli nafsin nafsad kasta sharteeda aw cayni xaasidin ama mid xaasida ishiisa allaahu yashfiika allah baa ku caafinaya bismi illaahi arqiika ducadaas ama dikrigaas ayuu ku akhriyey maruu xanuunsada nebigu jibriil طيب قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا ابو هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر احاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين حق ايش هو حق؟ يعني واجرتا قال وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال وحجاج بن الشاعر واحمد بن خراش احمد بن حسن بن خراش من حديث عشره قال عبد الله أخبرنا وقال الآخران حدثنا مسلم بن إبراهيم الفراهيدي من التاسعة قال حدثنا وهيب بن خالد بن عجلان الباهلي عن ابن طاووس عبد الله بن طاووس عن أبيه طاووس بن كيسان الجندي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم العين حق إيش هو حق ولو كان شيء هدي أجر لها شيء سابق القدر كهر مرة قدرك إلهي walow kaana shayun saabiqa alqadari sabaqathu lcayn caynta ama ishaa ka hormari laheyd qadarka ilaahay yacni waa khatarta ay leedahay haddiiba qadarka ilaahay ay wax ka hormari karaan oo waxaasuna ay waxgeyso karaan ilbay noqo lahayd waida istuqsiltum haddii markaa laydinka dalbo in aad u qubaysataan oo aad u dhaqdhaqdaan xibno qofkaa ishiina ku dhacday faqsiluu dhaqa xibnahaas dhaqa xadiidkan marka waxaa ku jira yani ishu inay xaq tahay ishu inay xaq tahay waa maxay yani ishaan bini aadamka oo wax aragta miyaa wax geysanaysa maqsuudku saas ma ah qofka isagoo indhala oo indhaba aan lahaynaa dhici kartaa inuu il geysto marka maqsuudku wuxuu yahay ilaahay baa bini aadanka gabalkiisa wuxuu ku abuuray sun suntaasuna ay dhaqdhaqaaqaaqdo marka uu xasad galo isaga suntaas markaa qofka isagoo la joogana way ku dhici kartaa isagoo ka maqanoo aalaaful kilomitaraad jirtana waa ku dhici kartaa ee ma aha isha wax ka soo baxaya ma aha isagoo indhala buu qofku il wax ku asiiba waxaa la ii sheegay makaa beri nin indhala ah waxaa lagu yaqiinay inuu caa-in yahay nin kaleeto iyaa kaxaysto wuxuu yidhi waxaan darisnaha nin ari badan waxaan rabaa arigiisa inaa isha ku dhifato oo arigii uu baaba'o markaasu wuxuu yidhi iwad meesha arigiisu joogo igey xoogaa kharashuu ka qaatay min ajli inuu damaariyo ninkaas arigiisa way israaceen arigii markii loo dhowaaday wuxuu yidhi arigii waa u dhowna hadda markaasu wuxuu yidhi imise kiilo noo jira ariga markaasuu yidhi shan kiilo camal markaasuu yidhi shan kiilo miyaa wax ka aragta haa indhabadnida gab uu yidhi labaduba meeshii laga soo waday iyagoo indhala kii hore iyo midkii dambeba intaas kaliya uu yidhi indhabadnida finish ay indhihii noqdeen marka waa un sun marka bini aadamka jirkiisa ku jirta oo marka xasad uu galo ama xanaaq uu galo ka baxaysa oo ku dhacaysa qofka u dhow oo la jooga ama qof ka dheer labadaba waa ku dhaci kartaa dadkuna waxaa dhici karta inay qariibsadaan taas waxay leedahay shawaahid maalan abeesooyinka gabalkooda meel fog hadday qofka ka arkaan aragga uu arko ah qofka ku indhabeela abeesadii mana u dhowo mana taaban mana qaniinin maxaa marka qofkaan indhatinay sun ka soo baxdaa indhatirta yani marka shawaahid ay leedahay yani ma aha wax qariib ah qofkaan wax ka baxahaya oon loo jeedin qof kaleeto in ay wax gaarsiido sidaa daraaddeed xadiid kale wuxuu leeyahay nebigu alcaynu tudkilu الrajula اlqabra wاljamala اlqidra hadii saxiix waay ishu waxay ninka gelidaa qabri awrkana digsi yani way dishaa waay wida istuqsiltum faqsiluu marka hadday ishu qariib tahay cilaajkeedana qariib waayo qofka marka la ogaado in uu isha wax ku asiibay qofku uu asiibay waxaa daawadiisu ku jirtaa yacni nooca daawada ka mida waaye in uu u qubaysto qofkaan ishiisa wax ku dhacday xibno gaara inta la dhaqo waxaas lagu laga soo dhaqa xibnihiisa qofkaan in lagu shubo say daawo ku tahay waa qeyb waayo ilaahay baa og ishaan waxa ka baxaya wax ujeedaa ma jiraan qalab kastoo lagu rakibaana ma dareemi karo wax ishaan ka baxaya ama qofkan jirkiisa ka baxaya oo wax baabi'inaya maca daalika laakiin aharkiisii waa joogaa tanna waa sidii oo kale wuxuu leeyahay marka nawowi sida loo dhaqayo qofka marka isha wax ku dilay waxay tahuu leeyahay weel baa lasoo qaadaya biyo ku jiraan weelkaasna dhulka lama dhigayu le koraa loo haynaya qofkan baa marka la rabo in uu wax dhaqo iyaa wejiga biyo baf ku siinaya wejigiisa biyahaasaa loo dhigayaa weelka markii uu wejiga xoogaa ku dhaqo misana luqluqaa leeyahay waa luqluqanaya biyahaasu misana ku tufayaa weelka kadib waxaa la leeyahay marka gacantaada dhaq midigtiisa iyo bidixdiisuu biyo iskula dhaqahaya yani xoogaa biyaha kusoo qaadaya kafku ku dhaqahaya meesha lagu shubahaya misana kafka midigta ahaa biyo lagu soo qaadahaya tan ku dhaqaa leeyahay meeshuu ku shubahaya waxaa leeyahay xoogaa biyaha soo qaada xusulka ku dhaq xusulku ku dhaqahaya meesha lagu shubahaya misana biyo kalaa la siinhaya xusulka bidixda ku dhaqahaya meesha lagu shubahaya misana waxaa leeyahay jilibka xoogaa midigta biyo ku shub biyo lagu shubahaya weelkaa lagu celinaya jilibka bidaxdaa sidoo kale cagta midigtaa sidoo kale cagta foodeeda waay inta hore misena cagta bidaxdaa foodeeda xoogaa looga dhaqahaya daakhilat lisaar marada duubashadeeda yaa la soo bixinaya marada uu duuban yahay maradaas qaybta dhididkiisa la socotaa biyaha la gelinaya markaasay biyuhu diyaar yihiin marka qofkii markaa xoogaa ishu ku dhacday baa gadaal laga marahaya isagoon iska warhayn ama aan ka warqabin baa madaxa looga bilaabaya biyihii shab lagu siinaya kayfiyadaas baa marka loo isticmaala u leeyahay nawowi raximah اllah macnahaas wuxuu leeyahy laa yumkinu tacliiluhu macrifatu wajhi wax la yaqaanona maaha sidaas in wax ay daaweynayso waxa aqliga bini aadamka u isticaabi karo maaha laakiin sharciyaa sheegay waa in la qaata qofka marka haddii la ogaado marka inuu isha wax ku dhiftay ama jirkiisa uu sun gaarsiiyey qofkan kaleeto ee laga dalbo inuu dhaqdhaqo xibnahaas waa waajib inuu dhaqaa waayo khataru geystay ayaa waxaan lagu daaweynayaa meeshan wuxuu leeyahay nawowi raximah ullahu qofkii lagu ogaado marka in uu masiibadaas qabo ama mushkiladaas uu qabo waa in la xiraa oo gurigiisa lagu hayaa uu leeyahay dadka inuu dhexgalo laga ilaaliyaa gurigiisana lagu masruufaa sida uu amray uu leeyahay amiir muminiin cumar ibn khataab radia allahu canhu maxaa yeele qof suno ka baxayso waaye oo mujtamacana dhib u geysanaya laakiin hadda waxaa dhici karta marka karaamaadkii iyo caa'inimada ee isku darmay oo qofka haddii qof uu wax u geysto waxaa dhici karta in markiiba loo fasiro karaamo uu leeyahay oo qofkaan yacni karaamadiisa qofkan kale ku dhacday yani waana dhici karta inuu yahay caa'in oo faasiq ah oo faasida yani ayib xadiidkan wuxuu ka warramahayaa dambe nebiga oo yahuud ay sixirtay sixirka nebiga loo geystana ma aha wax waxyigiisa amase waxyiga tabliiqiisa wax u dhibaaya ee waa wax jirkiisa caafimaadkiisa wax u dhibay taasuna nebigu basharkuu kala mid yahay waa jiradaa waa qandhadaa waa xanuunsadaa bashar weeyaan nebigu marka قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن نمير عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم يهودي وحا سحري رسول كيهودي من يهود بني زريق يهودا جلب كاس كمد أها يقال له لبيد بن الأعصم قالت حتى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رسولك يخيل إليه وحا لموتسينا أنه يفعل الشيء إنه وح سمينا وما يفعل من سمينا يعني ساس وحوغا ودريمي حتى إذا كان ذات يوم مركي مال أي جرتي أو ذات ليلة أما هبين وشك من الراوي دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك وهو بريء الله رسولك إلهي بو بريء آه ثم دعا مثلا إلهي بو بريء مركا نوح له على قضنا قفك مشكلة أي هيستو إنه بريء إنه بذيو بريه إلهي وكعلي وكعلي وأبضي ثم قال يا عائشة أشعرت أن الله أفتاني أن الله عز وجل أفتاني فيما استفتيت فيه ما كورقبتها عائشة إلهي إنو إيغا ورمي وحي أن ويديي جاءني رجلان لبننا يتمد بولي فقعد أحدهما عند رأسي من توحوغ فريسا ملحا له ملك واي والآخر عند رجلي من لبض القوض يقفر يستأكتوذ فقال الذي عند رأسي كي ماذا حيقى أكتي سفريي وحو كير للذي عند رجلي متكي لبض القوض فري وحو كير أو الذي عند رجلي شك من الأول أما سمتكي لبض القوض فري أكتوذ وحو كير للذي عند رأسي ما وجع الرجل نك حنوك هيا محاي قال مطبوب ولا سحري labadooda isla warramahaya qaala man dabbahu yaa sixray qaala labiidu min alacsam alyahuudi lacnatullaahi calayhim ila alyowm saxara waayo iyaga ugu dheerayaa layihi saxarkeen qaala fii ayi shayin waxa uu ku sixrana waa maxay qaala fii mushtin wa mushaatatin qaala wa jufi talcatin dakarin waxaasuu ku sixray mushtin waa tinta ka soo go'da markii tinta la shanlaysto mushaata maya mushtin waa yani bahalkii muxuu ahaay garfeertii amase shanlihii mushaadaduna waa waxaa tinta ka soo go'a oo ay shanluhu soo gooyo wa jufi dalcatin dakarin iyo ubax lab ah daboolkiis timirta markay ubax bixido ubaxaas waxaa ku daboolan dabool ubaxaas wuxuu u qaybsamaa ubax dhab lab iyo ubax dhadig marka ubax lab daboolkiis ayuu ku duuduubay waxaas qaala fa ayna huwa intaasaa sixirkii noqotay marka waa shanle iyo tin iyo dabool ee, ubax timireed intaas waa intaas maxay samayday mushkilay samayday intaas kalimaa mushkilo samayday wax kalaa la socda dabcan shayaaiin baa markaa tadakhul ku samaynaysa ee shayaaiin baa waxaan intaan waa wax sa- wax yar waay laakiin mushkiladu waa shayaaiin un baa markaa dhib geysatay markii waxyaalahaas la sameeyey asbaabtaas khafiifka ah qaala fa ayna huwa marka xaguu yaallaa qaala fii bi'ri dii arwaan aalka magacaas leh dii arwaan ayuu ku jira buuli bes nabigu waa ogaaday marka mushkiladii waa ogaaday qaala fa ataaha rasuulu lah sal slama fii unaasin min asxaabihi nabigu wuxuu u yimid caalkii wuu tegey marka caal la yaqaano waayo ثuma qaala yaa caaئiشha wallaahi lakaأna maa'aha nuqaacaة اlxinnaa'i waxaad moodaa huu yidhi ceelka sixirkiisuu biyihiisa u ta'fiiriyey cilaan la radiyaad moodaa wey uu yidhi biyihiisa ceelkii biyihii ku jiray yani walakaأna nakhlahaa ru'uusu shayaaطiin ceelkaas geetimireedka ku agyaalana waxaad moodaa shayaaطiin madaxooda yani suuro xun bay yeesheen yani geedi xataa wuu ta'fiiriyey sixirkii Faqa- qaalat faqultu yaa rasuula اllaahi afalaa axraqtah maxaad u gubi weysay saasay tiri maxaad u gubi weysay yani qaala laa maana gubin amaa ana faqad cafaa caafaanii allaahu وكرهت أن أثير على الناس شرا فأمرت بها سبحان الله بل نبي يعني سيدا uu arrinkaas ku waajahey في yahuudiga hala soo qabto hala dilo sixirkii bannaanka ha loo soo bixiyo ha la baahiyo ajhisada aclaamka ha loo bandhigo waa sixirkii nebiga lagu sixira ha la dhaho ma dhihin ama anaa faqad caafaanii allah ilaahay baa i caafiyey wa karihtu waxaanan karaahiyeystay an uhiira cala annaasi sharan inaan dadka ku sii daayo shar fa amartu biha waan amray fa dufinat markii la duubay marka shartiisii waa dhammaatay mafcuulkii saxirkuna waa buray sharta marka uu nebigu cabsana maxay tahay bini aadanka isku mid ma aha waxaa dhici karta marka sixir baa jira waxbuu samay karaa war sixirkaas aan baranno waa dhici karta waxaa kaloo dhici karta in la isku qamaamo oo dad munaafiqiinah ama dad asaga ka soo jeeda oo asagii difaacahaya iyo saxaabadiina isku dhacaan oo meesha uu dagaal ka abuurmo waa dhici karta siyaalo badan baa marka wax uga abuurmi karaan marka nebiga sala alla slam isagoo dhibaato loo geystay jirkiisii oo yacni khatar la geliyey jirkiisa caafimaadkiisii oo sixirkii uu ogaaday oo qofkii sameeyey uu ogaaday uu maca daalika wuxuunan samaynin inuu sixirkiina soo bixiyo uuna baahiyo ninkii sixirka samayn ha la soo qabto hal dilo u yidhaahdo iyuuna sam min ajli waxa ka ratibmi kara ha dhowto yaa dhici karta inay mushkilaad yihiin waana yacni wax la dhihi karo maanta eh, wax laga qaada karo fahmi yacni haddeer waxa la samaynayo waxa ka dambay kara ama waxa ka dhala kara qofka waa inuu akhriya hadda waxbaan samaynayaa fiira la-aan baan wax u samaynayaa maxaa ka dhala kara ma fiirinaayo hadyigii nebiga khilaafsanta qofka marka ficilka ama hadalka uu ku hadlayo alyowm waa inuu qiyaasi karaa aahaarta khatartaahoo ka imaan karta waxaas hadda uu sameeyey ama hadalladaas uu ku hadlay Ee, marka hadday khataru ka imaan karto uu isaguna uu akhri karo waa inuu hadda kan ka joogo kan ka jooga قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو سامة حماد بن سامة قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة قالت سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم وساق أبو كريب الحديث بقصتها يكسوك حي نحو حديث من نمير وقال فيه فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البئر فنظر في إليها وفيري وعليها نخل وحانا آلك كهر ريسناي تمر وqاaلت waxay tihi qلت يا رasuuل اللahi فأkرiجهu soo bx سحرka وlam yقل ma una dhihin فaacilkeedu waayo أbu usama أflاa أxرqتهu maxaad u gubi weysay ma una dhihin وlam ydkر ma sheeginin فأmartu bha fdufinatna ma sheegin ayb qال xadثna يحyى بن xabيب الxاriثي قال حدثنا خالد بن الحارث بن عبيد الهجيمي من الثامنة قال حدثنا شعبة عن هشام بن زيد من أنس بن مالك من الخامسة أن امرأة يهودية هوين يهودية أه أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة مصمومة وحي كانتي ريه البهد أي صوص ميضي فأكل منها وحبوك عني فجاء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هوينتي بمرك رسولك الله كياني فسألها عن ذلك أرن كاسب وحكوي ديما صح مقصة ميضة سن يبها أنه كانتي qaalat aradtu liaqtulaka waxaan doonay inaan ku dilay tiri marka qaala maa kaana allaahu liyusalliطaki calaa daaki muusan ahayn ilaahay inuu arrinkaas kugu sallidaayo oo awood uu kuu siinaayo inaa aniga hadda idisho wallahu yacsimuka min annaas baa shaqaynaysa marka suntii nebigu waa cunay laakiin ma dilinin qaala waxa uu yidhi أو قال أنس بحوليه أما وحير النبي علي بدل على ذاك على ذاك قال قالوا حيدهان ألا نقتلها ميا نندلين نندلنا وين يا واحد سنة إذا نندلنا قال لا لا إذا أنا نفس النمط وين أنا وكان تمام بعد مصائب كلا كلا بس أه قال وxu uu leeyahay anas famaa ziltu acrifuhaa fii lahawaati rasuuli lah sl slm maanan ka zuunin buu leeyahay inaan ku aqiinay suntaas nebiga dalqooyinkiisa yacnii xoogaa ta'hiir bay gelisay laakiin ma dilin ilaahayna uguma talagelin in wakhtigaas nebiga uu geeriyoodo laakiin xanuun bay ku reebtay wuxuu leeyahy marka dalqadiisay ka muuqanaysay suntii aahaarteedii قال وحدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا روح بن عبادة بن علاء البصري من التاسعة قال حدثنا شعبة قال سمعت هشام بن زيد قال سمعت أنس بن مالك يحدث أن يهودية جعلت سما في لحم أي أجلسي ثم أتت به رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث خالدين لكن النووي وحوليه هاي أحاديث كلابات الماما يشته إن لدلي أيدي وحان لو دليني صحابئة وبشر ابني albara la yidhaahdo wax ka cunay markiiuna geeriyooday isagu marka markii ay sugnaata ninkaas inuu geeriyoodo saxaabiga ah oo ay iyadu sabab u tahay dilkiisii ayuu amray in la dilo laakiin markii horeeto oo nebigu uu ogaaday inay soo sumayday waa diiday in la dilo laakiin markii ay caddaatay inay dad dishay ayuu nebigu amray marka in la dilo waana la dilay lacanaha allah قال حدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال زهير واللفظ له حدثنا جرير بن عبد الحميد عن الأعمش عن أبي الضحى مسلم بن صبيح آه عن مسروق عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى منه إنسان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أها إذا اشتكى منا إنسان قف نجمد هدو حنون صدو مسحه بيمينه لكتوسك مسحه ثم قال أذهب الباس رب الناس إلهي baabi'i xanuunka rabbigii dadkow yaa rab annaas washfi anta shaafi ilaahay oo caafi adiga ayaa wax caafiya laa shifaa ilaa shifaa'uka caafimaad aan caafimaadkaad ahayn ma jiro shifaa'an caafimaad laa yuqadiru suqman aan ka teginin xanuun ama cudur fama falamaa marida rasuulullah sal slam rasuulku markuu xanuunsaday wathaqula ee markaa uu cuslaaday akhadtu biyadihi gacantaan anugu ka qabtay liasnaca bihi naxwa maa kaana yasnac si aan ugu sameeyo wuxuu asagu dadka ku samay jiray fantazaca yadahu min yadii gacantiisi ayuu gacantaydii ka siibtay uma qaala allaahuma kfir lii ilaahu ii dembi dhaaf wajcalnii maca arafiiqi alaclaa iguna dar saaxiibka sare oo ah kuwa ilaahay uu ku sheegay ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا قالت فذهبت وهان مركا وهاي لها وهان اسكديي andur inaa fiiriyo faida huwa qad qadaa markaa nebigu waa geeriyo nebigu wuxuu ogaaday markaa in uu dhammaaday ajalkii ee tufid markaas aysan waxba soo kordhinayn markaa gacantiisii uu ka soo baxsaday gacanteedii wuxuuna ku ducaystay ducadaasi قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية قال حدثني بشر بن خالد أبو محمد الفرائضي من العاشرة قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا ابن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي محمد بن إبراهيم من أبي عدي كلاهما عن شعبة قال حدثنا أيضا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا يحيى قال وايو ها؟ قال حدثنا يحيى وهو القضان عن سفيان كل هؤلاء كل هؤلاء وأمسة وشيم هي أبو معاوية هي شعبة سفيان سفيان الثوري كل هؤلاء عن الأعمش بإسناد جرير في حديث هشيم وشعبة مسحه بيده قعنتي سوق مسحه قفك حنوسا قال أبو بكر واي قال أبو بكر بن أبي شيبة يعني وفي حديث الثوري مسحه بيمينه ماشي رواية هرائه مسحه بيده وهو يريد الثوري مسحه بيمينه وقال أيضا أبو بكر وهو ليه في عقب حديث يحيى عن سفيان عن الأعمش قال فاعلك واي سفيان واي سفيان بقى لبا الشيخ له عن الأعمش لبا سند له يعني عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة إيو سند كلا أوليها فحدثت به منصورا سفيان لها أيضا فحدثت به منصورا وهان أشياغي حديث كاس منصور من المعتمر بن عبد الله السلمي فحدثني عن إبراهيم عن مسروق عن عائشة بنحوه نحو حديث أبي الضحى قال حدثنا شيبان بن الفروخ قال حدثنا أبو عوانة وضح من عبد الله عن منصور عن إبراهيم عن مسروق وكان سندك وصفيان لها عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا عاد مريضا هدو صاب وغضه قف حنوسا يقول أذهب الباس رب الناس شفيه أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما قال حدثنا أبو بكر بن شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى المريض هدو يما قف حنوسا يدعو له دعينا قال أذهب الباس رب الناس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما وفي رواية أبي بكر فدعا له دعينا وقال وأنت الشاف أنت الشاف تشافي ما لما دهن هذا اسمك مركا مقصور منقوص كا حين الوقف يأذنا ولغو داري كرا يأذنا ولغو توري كرا واشفي أنت الشافي وموقوف عليه واشفي أنت الشاف waa mawquuf calayhi laakiin kii horeey a la socota kana lama socoto وحدثني القاسم بن زكريا بن دينار القرشي من الحادية عشر قال حدثنا عبيد الله بن موسى العبسي عن إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق عن منصور عن إبراهيم ومسلم بن صبيح هذا يسقط در مرك أول هروح إهد منصور عن إبراهيم هي عن إبراهيم عن مسروق منصور عن إبراهيم عن مسروق إيه مسلم بن صبيح عن مسروق يا اسكت در هذا إسرائيل اسكت در عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبي عوانة وجرير قال حدثنا أبو بكر بن شيبة وأبو كريب واللفظ لأبي كريب قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا هشام عن أبي عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرقى كان يرقي بهذه الرقي رقيضا أما تف كان أي وحكو داوين أي وحكو تف أي أذهب الباس رب الناس بيدك الشفاء قعنت هذا عافمات كجرة لا كشفاء له وحفيد عذر كان مجرا لا أنت هذه ماهي حدثنا أبو قريب قال حدثنا أبو سامة وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس بن أبي إسحاق لهما عن هشام بهذا الإسناد مثله باب القراءة على المريض بالمعوذات قال حدثني زه... سريج بن يونس بن إبراهيم البغدادي ويحيى بن أيوب المقابري قال حدثنا عباد بن عباد بن حبيب البصري من الصابعة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو رسولك إذا مرض أحد هدو جرهدو أحد ومن أهل كمذا نفث عليه بالمعوذات وكتفها هي المعوذات وسورة الإخلاص وسورة الناس وسورة الفلق فلما مرض مرضه الذي مات فيه مركبه حنون صدي حنونك ولقي ريودي جعلت أنفث عليه وهنقذ قلانون كتفها waamsaxuu biyaddi nafsihi oo aan markaas ku masaxahayo gacanta nafsadiisa liannahaa kaanat acdama barakatan min yaddi waxay leedahay gacantiisaa ka baraka badan gacantayda wa fii riwaayati yaxya bn ayuub bimucawidaat bimucawidaatin badal bilmucawidaat قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى مركوه حنوصده يقرأ على نفسه بالمعوذات أي اسكو أخرناي وينفث وأن تفاي فلما اشتد وجعه مركي الظهر هذا حنون كيسي كنت أقرأ عليه أنا أخرناي وأمسح عنه يعني وأمسح عليه سقى كركيسان مسحي بيده أنا كنت مسحي رجاء بركتها قالوا حدثني أبو طاهر أحمد بن عمرو بن صرح وحرملة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا يونس قال حدثنا عبد المحمد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر طيب قال حدثني محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا عقبة بن مكرم العمي وأحمد بن عثمان النوفلي قال حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد كلاهما عن ابن جريج قال أخبرني زياد بن سعد بن عبد الرحمن الخراساني كلهم عن ابن شهاب بإسناد مالك نحو حديثه حديث مالك وليس في حديث أحد منهم كوان هذا أن صوش أن حديث كود مت كم إذا كما جرين رجاء بركتها إلا في حديث مالك وفي حديث يونس وزياد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى نفث على نفسه بالمعوذات ومسح عنه يعني مسح عليه بيده والله أعلم صلى الله عليه وسلم